alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin w slى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kahiira ama bacd asalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatuh biidni اllahi subxaanahu watacaala muxaadaradeenna caaw waxa ay ku saabsan tahay keyfa najcalu buyuutana buyuuta saciida sidaynu uga dhigi karnaa guryaheenna guryo lagu badrhaadho nolol wanaagsanna lagu gaadho waxaynu ogsoonnahay marka koobaad gurigu inuu yahay nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey addoomihiisa wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana ilaahay wuxuu yihi isagoo umana sheeganaya addoomihiisa ilaahay guryihiina wuxuu idinka dhigay meel aad ku xasishaan oo aad ku nasataan dadka bani aadamka ahi inay guryo helaan waa nicmo gaal iyo islaamna nicmada noocaasi waa ka simayin laakiin qofka muuminka ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan diinul islaamna ay diin u tahay gurigiisu guriga dadka kaleen islaamka ahayn waa ka duwan yahay guriga qofka gaalkaa waxaa laga yaabaa an yakuuna sakanan maadiyan linnafsi faqad inuu nafta u noqdo meel jidhkeedu uu ku xasilo oo qura meel qofka jidhkiisu uu ku xasilo oo qura inuu u noqdo laakiin ruuxdiisu aanay ku xasilin wixii ay u baahnayd aanay ku helin qofka muuminkaase gurigiisu wa sakanun ruuxiyun wa maadiyun lahu wuxuu u yahay meel naftiisa iyo jidhkiisu labaduba ay ku xasilaan qalbigiisu uu ku dego qofka muslimka gurigiisa waxaa tusaale u ah oo namuudaj albeyt almuslim waa gurigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo guryihii saxaabadii uu rabeeyey rasuulkeenu caleyhi afdalu salaatu watasliim guriga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddaynu u fiirsanno min annaaxiya almaadiya xagga nolosha la taaban karo iyo waxyaabaha jidhku u baahan yahay ee u raaxeeya iyo waxyaabaha indhaha u raaxeeya ee soo jiita guriga rasuulku wuxuu ahaa haddaynu soo qaadanno gurigii caaisha oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man axabu nnaasi ileyk dadka yaad u jeceshahay uu ku jawaabay caaisha bintu sidiiq dadka waxaan u jecelahay caaisha radia allahu canha oo ina sidiiqa gurigaasi waxa uu ka koobnaa hal qol qolkaasina wuxuu ka samaysnaa leban laga sameeyey dhoobo saqafka sariya waxaa dusha kaga dadanina wuxuu ahaa laamaha geedaha timirta laga soo jaray qolkaasi waxaa ku kala go-naa oo dhexda ka kala jarayey oo laba qeybood ka dhigayey wax saan oo kalaa harag wax laga sameeyey ee dhexda ka kala qaybinayey mu ahayn mid dheer waa ku yihi taabiciinta qaarkood radia allahu canhum guryihii nebiga caleyhi salaatu wasalaam markaanu gallay ee aanu gacanta kor u taagnay gacanta iyadu waxay taabatay oo ay gaadhay saqafkii guriga nebiga caleyhi salaatu wasalaam maxaa dhex yaallay gurigaas gurigaa waxaa dhex yaallay sariir loox ka samaysan waxaa markaa haya ee gogasha la duldhigo qabanayaana uu yahay xadhkool lagu taxay waa noocan cadiirka hadda aynu u naqaano meelaha xeebaha laga isticmaalo barkimada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u dul saaraydna waxay ahayd barkimo harag ka samaysan haragga waxaa lagu cabeeyey ee lagu guray si uu u noqdo mid madaxa qaban karaa wuxuu ahaa liif waa xigga geedkan la yidhaahdo oo inta la dubay oo la gubay kadibna la huuriyey xadhkii markaa ka soo baxay kuwaasi ayaa liif la yidhaahdaa waxaa dhacaysa guriga noocaasa dadka degan oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uugu horreeyey inay habeeno dhan oo isu soo wareegay ay qadaan oo timirta nooca u liidata waxay cunaan oo ay ku gaajo baxaan aanay ka helin waxaa kaloo dhici jirtay sida sheegtay caaisha radia allahu canha saddex bilood oo iska daba dhashay inaan guriga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam lagu karin dab aan lagu shidin oo raashin markaa dab lagu kariyo aan dabka laga soo qaadin oon dadka lasoo hordhigin markii la yidhi maxaad ku noolaydeen waxay tiri alaswadaan labada madmadow waa biyaha iyo iyo timir wixii markaa mararka qaarkood hadiyad loogu keeno mooyaane sidaasaa guriga nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu ka ahaa xagga nolosha maadiga marka laga eego waxaa jidhka u raaxaynaya iyo waxaa ishu ay soo jiidanayso ee wax qurxoon ay u aragto saas ayuu ka ahaa laakiin kaana sakanan min annaaxiyati aruuxiya wuxuu ahaa guriga nebigu calayhi isalaatu wasalaam mid ay sacaada ka jirto nolol wanaagsan baa ka jirtay oo badhaadho ah farxad iyo reynreyn ayaa ka jirtay guriga nebiga calayhi isalaatu wasalaam ma ahayn meel lagu warwarsan yahay ama lagu warba walbahaarsan yahay amaba se qofkaasi uu ku furan yahay tashuush xagga maskaxda oo ka dhashay haynta adduunye ee iska kooban ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uma waayin guryo waaweyn oo fiilooyina ama dabaqiyaa xaaraanna ma ahayn oo qofka muslimka looma diidana hadduu haysto inuu dhisto guri weyn oo ballaadhan oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sacaadada iyo nolosha adduunyo wanaagsan wuxuu ku daray albeyt ulwaasic guriga ballaadhan ayuu ku daray maaha macnaheedu inay xaaraan tahay qofku inuu dhisto guri weyn oo ballaadhan ama mid dabaqiyo ah haddii uu awoodayo laakiin xikmadda ilaahay uu ka lahaa in guriga nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu sidaasi noqdo maxay ahayd ilaahay wuxuu muujinayey qiimo darada adduunyada oo shayga aada qiimeynaysa ee agtaada qiimo kule iyo macano cidda aada jeceshahay ee aada qadarinaysa ayaad siisaa laakiin shaygaan agtaada qiimaba aan ka lahayn cidda aad qadarinaysa iyo cidda aad jeceshahay iyo cidda aada xurmaynayso kulama dadaashid oo inaad gacantooda gelisid xil weyn iskama saartid nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam looma soo dirin inuu adduunyadan ku raaxaysto oo raaxadeedu ay ka mashquuliso aakhiro ama hawsha muhimkaa iyo mas-uuliyadda culisa u taallay oo ummadda inuu gaadhsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam gurigiisii oo guryaha adduunyada guriga u fiicna ahaa inuu sidaa ahaa maxay daliil u tahay ay ka turjumaysaa waxay daliil u tahay ay ka turjumaysaa ana sacaadata ahli اlbeyt laysat fi binaa'ihi maadiya walaa fi taxsiili adawaati الraaxati اlbadaniya inaan sacaadada badhaadhaha iyo nolosha wanaagsan ee dadka guriga degani aanay ku jirin guriga maadi ahaan in loo dhiso oo qura iyo in guriga lagu dhammaystiro waxyaabaha naftu ay jeceshahay ee ay ku raaxaysato wa inamaa sacaadatu ahli اlbeyt fi binaa'i اlbeyti diiniya wa ruuxiya badhaadhaha iyo nolosha wanaagsan ee dadka guriga degani waxa u ku jirtaa in guriga diin ahaan loo dhiso oo guriga lagu dhammaystiro waxyaabaha ruuxdu ay ku raaxaysanayso ee ku xasilayso ee ay ku degeyso waayo nolosha wanaagsan laguma gaadho jidhka in loo raaxeeyo qura nolosha wanaagsan waxaa lagu gaadhaa qalbiga in loo raaxeeyo qalbiguna wuxuu ku xasilaa oo ku raaxaysto uu ku degaa iimaanka iyo camalka wanaagsan ee nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam lagaga daydo man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min wlanuxiyanahu xayaaة طayiba walanaجziyanahum ajrahm biaxsani ma kanuu yacmaluun bu uhi ilaahay subxana wa tacaala qofka camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarkii uu noqdoba isagoo ah qof muumina oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diin lislaam rumaysan ilaahay wuxuu ku dhaartay oo war uu adkeeyo o dhaar uu ku adkeeye ah inuu ilaahay ku noolaysiin doono nolol wanaagsan laa shaka in nebi maxamed calayhi salaatu salaam iyo saxaabadiisu nolosha wanaagsan ay ku noolaayeen laakiin mafhuumka nolosha wanaagsan baan ahayn in jidhka loo raaxeeyo ama indhaha in la tuso wax qofku uu qurux u yaqaan oo intaasi lagu koobo nolosha wanaagsan waxaa asalo ah oo mafhuumkeeda dhabti uu yahay in nafta loo dhammaystiro waxa ay ku degayso qalbiga in la siiyo wuxuu ku xasilayo iyo waxa uu ku raaxaysanayo ilaahay baana inoo sheegay subxaana wa tacaala qalbigu wuxuu ku degay uu ku raaxaystaa ee nolosha wanaagsana dhabtaa uu ku gaadha ee uu macaansanayo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub xataa hadduu gaajoonayo oo uu raashin ka gaajoonayo oo uu ka dheragsan yahay qalbigu iimaanka iyo camalka wanaagsan iyo xuska ilaahay subxaana wa tacaala iyo ku toosnaanta diinta rabbi fi lxaqiiqa waxaa la odhan karaa waa mid dheragsan baa la odhan karaa haddaba haddii badhaadhaha iyo nolosha wanaagsan ee dadka guriga degani waxay cuskanaysaa asalka oo ah uu yahay diin waxyaabaha kale ay yihiin soo raac iyo wax la odhan karo jidhka iyo indhaha ayuunba iyagu u raaxeeyaa laakiin raaxada dhabtaa laguma gaadho ee ilaa aakhiro xidhiidhsan sidee ayaynu guryaheenna uga dhigi karnaa guryo lagu liibaano lagu badhaadho guusha adduunye iyo ta aakhiro labadaba ayna gaadhsiiya maxaa arrinka noocaasi ay nagu caawinaya nagu kaalmaynaya wadadee baynu arrintaasi u maraa rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn waxaynu biidn illaahi subxaana wa tacaala isxusuusin doonaa qodobo kooban haddii si loo eego sharaxooda insha allah aynaan badin ahayn waayo ma aha min baabi atacliim wa min baabi atadkiir inaynu maanta isbarayna ma aha waynu isxusuusinaynaa un qodobadaasi waxaan u sheegayaa ma aha inay noqdaan waxyaabo dhegaheenna war dhegaheenna kusoo dhaco deetana saas inagu dhaafa anoo ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqe waafajin dhammaanteen ba inoo weydiinaya waxaan jecelay qodobadaas inay noqdaan kuwaa lagu gaadhayo guryaheenu inay noqdaan guryo lagu badhaadho lagu liibaano adduun iyo aakhiraba oo nolo nolosha wanaagsanee dhabta ayna gaadhsiiya inay noqdaan kuwa aynu camal iyo dhaqan u rogno waxaan aada iyo aada u jecelahay qofkii qori karaya inuu qoro qodobada ugu yaraan magacyadooda sharaxa maaha magaca guuda ay leeyihiin in la qorto intaa dabadeedna xataa dadka aan af carabiga garanahayn in loo turjumo luqa luqadaha iyo afafka ay garanayaan in loogu turjimo oo dabeetana la gaadhsiiyo qofka sidaa yeela biidni illaahi subxaana wa tacaala ilaahay ajar buu uga qori doonaa qodobada aynu ku gaadhi karno guryaheenu guryo wanaagsan inay noqdaan oo nolol wanaagsan aynu ku gaadhno oo qalbigeenu iyo nafteenuba ay ku raaxaystaan ay ku xasilaan waxaa kow ka ah xusnu ikhtiyaari rafiiqi darbi fi lxayaa gurigu wuxuu ka unkamaa uu ka bilaabmaa laba lamaane nin iyo gabadh isguursaday marka koobaad waxaa la ysku dooranayaa waa inuu diin noqdo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam gabadha oo weliba iyadu aada muhim ugu ah inuu gurigu noqdo guri saciid ah oo lagu badhaadho oo lagu liibaano rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay wuxuu yidhi addunyaa mataac wa khayru mataaciha almaratu saalixa adduunyadu waa sahay yar oo kooban sahaydeeda waxaa u qiimo badan oo u waxtar badan gabadh saalixada gabadh xaqa ilaaha iyo xaqa khalqiga labadaba garanaysa oo labadaba gudaysa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi sida bayhaqi uu wariyay biisnaadin saxiix zawjatun saalixatun tuciinuka calaa amri dunyaaka wa diinik khayru maktanaza annaas xaas wanaagsan xaqa ilaahya ka khalqigaba gudaysa oo ninaw kugu caawisa arrinkaaga adduunyo iyo ka diineed labadaba labada dhinacba kaa dhista ayaa waxaa u khayr badan ee u nafciya waxtar badan ee dadku ay meel dhigtaan ee ay kaydsadaan ma aha gabadha oo qura wanaaggeeda in la doonayo fakadalika arajul xadiidka culimada qaarkood ay ku tilmaamaan inuu yahay xadiid xasana oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam yidhi idaa ataaku man tardawna diina wa khuluqahu fazawijuuh oo ninkiina wuxuu sheegay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam in diin iyo dabeecad labadaas si loo eego oo hadduu labadan leeyahay gabadha loo guuriyo adduunyaduydu waa carad oo marna soo muuqda marna dhuunta ama guuro oo meesha ka baxa waynu ognahay qof maanta xoolo buuxa ayaa berri ka faramadhaanaya mid aan maanta waxba hayn ayaa berri noqonaya mid mahalqabeena xoolo badan haysta fadfar bidaati ddiin siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninka markuu la hadlaayey ayaa gabadhana sidaa lagu odhanaya qodobka labaad alsacyu fi islaaxi طaraf alaakhar in lam yakun saalixan fi lbidaaya waa dhici kartaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala qadaro laba qof oon saalixiin ahayn oo xaqa ilaahay ka gaabiyo ama ka khalqiga inuu isu keeno ama midkood aanu saalix ahayn ma aha in la odhanaayo meel laga noqdaa ma jirto oo qodobkii hore ayaa na weydaartay oo na dhaafay weli haddadaa fursad ayaa bannaan waa in lagu dadaalo oo labada qof mid waliba uu ku dadaalo sidii ka kale uu hagaagi lahaa haddaanu hagaagsanayn in la quusto maaha oo qofku uu ka quusto qofkan kale ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray inuu guri kulmiyo guurna isu keeno hagaagiisa inuu ka quusto maaha ilaahay baa la tala saaranaya subxaana wa tacaala ilaahay baana arrinkaasi loo baryaya kaalmo loo weydiisanaya waxaana loo maraya waddada ugu fiican ee quluubta bani aadamka lagu kasbado nafahoodana lagu soo jiito waa arrin u baahan juhdi iyo dadaal fara badan in lagu bixiyo marka ilaahay la tala saartay kaalmo la weydiista kadib waa inaan la ysku hadlayn tabta iyo xeeladda iyo awoodda qofku uu leeyahay oo qura waa arrin u baahan sabir waa arrin la rajaynayo qofku hadduu ilaahay u tala saarto ilaahay kaalmo u weydiisto isaguna uu dadaalo waddada saxdaana u maro inay midho fiican dhasho ciddii kale khalqiga ilaahay ka mida uu kaalmaysan karana arrinka waa u kaalmaysan karaa ninku hadduu doonayo xaaskiisu inay u hagaagto iyo gabadhu hadday doonayso ninkeedu inuu hagaago cid kastoo uu isleeyahay arrinta noocaas ay wax kaala qaban karaan oo ay caawimo kaaga geysan karaan waa inuu u kaalmaysto arrinka saddexaad waa binaau lbeyti calaa taacat illaah guryuhu kama soo hadrhaan maalinta la aasaasayo gurigalku maalinta u dhacayo waa in la isweydiiyo maxaa lagu aasaasaya ma sida ilaahay uu jeceliyo raalli uu ka yahay mise si ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaysa labada tii lagu aasaasaaba raad bay guriga ku yeelanaysaa oo haddii guriga loo aasaaso sida ilaahay uu jecel yahay ee raallida uu ku yahay oo laga dheereeyo macaasida noocyadeeda kala duwan ee maanta in badan aroosyada ka dhacda shay kuma jiro raad fiican oo raad baraka ah arrintaasi guriga inay ku yeelanayso haddii guriga macsiyo lagu aasaaso macsiyadu guriga way madoobeysaa waxay sababtaa khilaaf iyo khalkhal inuu ilaahay ku imtixaamo dadkaa gurigooda markay aasaasayeen ilaahay caasiyey haddaanay si deg dega oo dhaqsaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu toobad keenin ma sinna guri lagu aasaasay ilaahay daacadiisa raalli ahaanshihiisa sida ilaahay u xalaaleeye uu doonayo iyo guri macsiya lagu aasaasay faman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi khayru afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaani khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufi naar fanhaara bihi fi naari jahannam ma sina labadaas arrinka afraad ee gurigeenna ka dhigi karaa beytu sacaada guri lagu liibaano lagu ba badrhaadho oo qalbiga iyo ruuxdaba loogu raaxeeyo nolosha wanaagsana aakhirana lagu gaadho waa cibaadat ullahi fi lbeyt gurigu waa inuu noqdo meel ilaahay lagu caabudayo ilaahay wuxuu xaq u leeyahy meel walba in lagu caabudo khalqigana ilaahay wuxuu abuuray jin iyo insi inay ilaahay caabudaan cibaadada guriga way barakaysaa way qurxisaa quluubta dadka degan inay iswaafaqdo dhinac u wada jeedda ayay sababtaa shaydaanka ayay guriga cibaadadu ka eridaa cibaado la-aantuna guriga way madoobaysaa barakadana way ka qaadaa ilaahay baa wuxu uhi isagoo la hadlaya nebi muusiya intii rumaysay wajcaluu buyuutakum qibla wa aqiimu salaa ay makaana salaa guryihiina waxaad ka dhigtaan meel lagu tukado salaadana ooga buuhi ilaahay subxana wa tacaala salaadu waxay ka mid tahay labada arrimood ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi kaalmada ilaahay ku doona istaciinuu bisabri wasalaa ma doonaysaa ilaahay inuu kuu kaalmeeyo wanaagga doonaysa ilaahay ku gaadhsiiyo salli wasbir ilaahay u tuko subxaana wa tacaala sabir oo waxaad ku sabirtaa cibaadada ay salaadu ka mid tahay xumaantana ka sabir qadarada ilaahay wax xanuujiyana u sabir dumarka nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara wuxuu sheegay salaada guryahooda ay ku tukadaan inay uga kheyr badan tahay tahay meelaha kale ku tukadaan oo ragga isagoo la hadlaya waa ka yidhi rasuulku laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah wa buyuutuhuna khayru lahuna addoomaha ilaahaya dumarka ah raggow hadday fasax idiin weydiistaan masaajidada ha u diidina guryahoodaasa u kheyr badan buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa shaka salaada gabadhu gurigeeda ay ku tukataa inay raad fiican kaga tegayso oo ilaahay ku barakeynayo raggana rasuulku wuxuu ku dhiirigeliyey in salaada sunnaha ah ay guryahooda ku tukadaan afdalu salaati almar-i salaatuhu fii beytihi ila almaktuuba salaaduu qof tukado weliba ragga ayuu rasuulku si gaara uga hadlaya waxaa u kheyr badanta uu gurigiisa ku tukado salaada faralkaa marka laga reebo raggu waa inay masaajidada la tagaan salaadaasi waxay sababaysaa in malaa'ikatu raxma guriga ay yimaadaan oo ilaahay raxmaddiisu ay ku soo degto gurigu inuu barakoobo shayaadiintu inay ka yaacaan waxay baraarujin u tahay dadka guriga jooga waxay baris u tahay kuwa yaryar ay tahay cibaadada in lagu ababiyo oo lagu barbaariyo salaada ninku gurigiisa uu ku tukadaa ikhlaaskiiyo ilaahay daraaddii inay noqoto waa uga dhowdahay salaada ragga kale dhexooda uu ku tukado cibaadaadku maaha salaada oo qura waa arrinka shanaad ee ka mida waxyaabaha guryaheennu ay ku wanaagsanaanayaan oo ay ku noqonayaan buyuutun saciida waa dikru llahi fi lbeyt waa inaynu farabadinno ammaanta ilaahay iyo xusu xusitaankiisa anu ilaahay ku xusayno magacyadiisa iyo sifaadkiisa guryaheenna waa inaynu ku badinno haddaynu doonayno guryo ilaahay raalli uu ka noqdo innaguna aynu ku raaxaysanno inay noqdaan qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam mathalu lbeyt aladii yudkaru allahu fiih waladii laa yudkaru allahu fiih mathalu alxayi walmeyit guriga ilaahay subxaana wa tacaala lagu xuso ilaahay lagu ammaano magacidiisa lagu soo hadal qaado hadalkiisa oo qur-aankaa lagu akhriyo ilaahay loogu tasbiixsado loogu taxmiidsado iyo gurigaan ilaahay lagu xusin ee waxaa lagu hayaa uu yahay laqwi ama dembi waxay isaga dhigan yihiin wax nool iyo wax dhintay guriga ilaahay lagu xusayaa waa guri nool dadkiisana uu nooleynaya gurigaan ilaahay lagu xusinina waa meyit macnu waa maxay alxayu yanfacu nafsa wa yanfacu alaakhariin ka nooli naftiisana waa anfacaa kuwa kalena waa anfacaa ama almeyitu falaa yanfacu nafsa walaa yanfacu alaakhariin qofku hadduu dhinto naftiisana ma anfaco wax uma taro cid kale wax uma taro marka gurigaa nool baa dadkiisa anfacaya dikriga ilaahay ku noolaaday gurigaa dikriga ilaahay ka maranna waa meydkaa aan isna wax isu tar ahayn cid kalena aan waxba u tar ahayn si gaara waa in dadka muslimiinta ay u bartaan dikriyada iyo ducooyinka guryaha la xidhiidha oo ay ka mid tahay qofku markuu gurigiisa gelaya inuu bismi llaahi ku galo albaabka markuu xidhayana bismi llahi inuu ku xidho cuntada marka loo soo dhigana bismi llahi inuu ku bilaabo waa ka yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu muslim wariyey ida dakla rajulu beyta fadakara sma allah xiina yadkul waxiina yacam qaala ashayطaanu laa mabita walaa طacaam ninku markuu gurigiisa gelayo hadduu bismi llahi yidhaahdo marka cuntada loo soo dhigana bismi llahi uu yidhaahdo gabadhiina waa la midun shaydaanku wuxuu yidhaahdaa isagoo shayaadiintii kale la hadlaaya marka horeba halkan albaabkay taagtaagan yihiin oo fursad bay eeganayaan caawa meel aada u hoyataan iyo cunto aada cuntaan midina idinma taalo bisinkaasi ayaa gurigaaga ka celinayay shaydaanka wuxuu culays kugu hayaa bismi illaah bisinkaasi ayaa cuntadaada ka celinaya haddii markuu guriga gelaya u bismi illah yidhaahdo markuu cuntada cunayana bismi illah yidhahdo waa sidaas labadaba hadduu ka tago bisinka shaydaanku wuxuu yidhaahdaa adraktum almabiita waalcashaa meel aada u hoyataan iyo waxaad ku cashaysaan labadiba waa xaasil buu yidhahdaa hadduu labada xaaladood mid ka tagana taasi ayaa shaydaanka albaabkeedu u furmayaa waa bismi illaah waa magaca ilaah uu soo hadal qaaday yaa sidaa shayaadiinta guriga uga celinaya haddii uu ka tagana shayaadiintu guriga inay soo galaan ay u suurto gelaysaa oo qofkii guriga ay ula hoydaan guri ay shayaadiin u hoyanaysa bal aduu ka war baraka la-aan xumaan ay u qurxiyaan dadkiisa dadkii inay isku diraan waa ka sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaydaanku inuu carshigiisu badda dusheeda u yaallo oo halkaa ciidamadiisa uu ka soo fayliyo oo kasoo diro ka uu aadka usoo dhaweeye shaqadiisa uu ku farxaana uu yahay nin kaka nin iyo xaaskiisii kala kaxeeyey oo inay kala tagaan oo ay isfuraan sababu noqdeen waxaa ka mid a suurat lbaqara in lagu akriyo guriga saddexdii maalmoodba mar ugu yaraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina shayطaana yanfuru min albeyt aladi tuqra'u fiihi suurat lbaqara shaydaanku guriga suurat lbaqara lagu akriyo ka carara waa ka didaa muslim baa saxiixiisa ku wariyey wa qaala calayhi salaatu wasalaam naasixan liummatih isagoo ummaddiisa la talinaya rag iyo dumarba rasuulku wuxuu yihi iqra'uu suurata albaqara fii buyuutikum faina shayطaana laa yadkhulu beyta tuqra'u fiihi suurat lbaqara rawaahu alxaakim biisnaadi saxiix guryihiina ku akriya suurat lbaqara shaydaanku waa ka cararaa guriga lagu akriyo suurat lbaqara arrinka lixaad ee ka mida waxyaabaha guryaheena ka dhigaya guryo wanaagsan oo aynu ku badrhaadhno wa aadaau kuli waaxidin aadaau kuli waaxidin min ahli اlbeyt waajibahu naxwa alaakhariin waa mid waloo ka mida dadka gurigaa ku nool in uu gudo waajibka gurigaa kala gudboon mid waliba waajibkiisa inuu guto nebigu wuxu uhi kullukum raac kullukum mas-uulun can raciyati qof walba waxbaa loo diray wixii loo diray waa la weydiinaya ninka waxaa loo diray gurigiisa iyo cidda joogta waa la weydiinaya waajibka waa inuu guto mas-uuliyaddaas mas-uuliyad diineed oo dadka ka saaran inuu diinta baro iyo wanaagga inuu faro khayrka iyo cibaadada inuu kula dadaalo iyo mid adduunyo masruufkoodi iyo mariinkoodi iyo ku saabsan gabadhiina saas oo kale rasuulku wuxuu tilmaamay walmar'atu raaciyatu calaa beyti zawjiha wa waladih wa mas-uulatun can raciyatiha gabadhana waxaa la raacshay guriga ninkeeda iyo awlaaddiisa waana la weydiin doonaa mas-uuliyaddaasi la saaray inay dayacday iyo inay ka soo baxday wahaakada qof walibaa waajibka gurigaa kala gudboon ee kaga beegan hadduu ka soo baxo guri ilaahay lagu adeecay oo waajibaadkii xaq ilaah iyo xaq khalqimid ay noqdaanba lagu gutay buu noqonaya ilaahay baa wanaajinaya haddiise qof uu dhinaciisa xuquuqdii saareed uu dayaco gurigaasi waa dheeleeya shaydaankuna dayaca waajibaadka ayuu ka faa'iidaysanaya arrinka toddobaad ee guryaheennu ay ku noqon karaan guryo fiican oo lagu badhaadho oo qalbiga iyo naftuba ay ku raaxaysato hadduu doono buulba ha ahaado guriguye wa aadaau kuli waaxidin min ahli lbeyti xuquuq alaakhariin mid waloo ka mida dadka guriga jooga xuquuqda dadkan kale ay ku leeyihiin waa inuu gudo diinteennu waa diin lxuquuq rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu talo ku soo koobay fa acطi kula dii xaqin xaqahu mid walba xaqiisa sii lama ogola midna in xaggiisa loo janjeersado midna in lagu jiifsado oo xaqiisii la dayaco mid walba xaqiisa ayaa la siinayaa loogama yaraynayo fadliga dheeraadse waa loogu dari karaa waa loogu tafaduli karaa dadka guriga ku nooli mid waliba ka kale xaqiisa waa inu gudo waalidka awlaaddiisu xaq bay ku leeyihin awlaaddiiyo ubadkuna waalidkood baa xaq ku leh waalidku wuxuu xaq u leeyahay in qowl iyo ficil labadaba loogu samafalo la maqlo wixii wanaagsan lagu adeeco awlaaddu waxay xaq u leeyihin tarbiya diiniya in la tarbiyadeeyo wanaagga lagu ababiyo waxay xaq u leeyihiin noloshooda qofka intay awooddiisu tahay in la hagaajiyo labada lamaane waa aabbaha iyo hooyada xuquuq bay isku leeyihin qofka weyni ka yar buu xaq ku leeyahay ka yarina ka weyn buu xaq ku leeyahay ka caalimkaa ee ahlulbeytka ka midii dadka guriga degan xaq buu leeyahay mid waliba ka kale xaqiisa waa inuu gudo gurigaasi qaabka loo wada dhaqmaya waa in noqdo ixtiraamun mutabaadil midna la xaqiri maayo midna hoos loo eegi maayo midna hadal xun lagu odhan maayo alkalimatu tayiba asadaqa ereyga wanaagsani waa sadaqad waa inay noqdaan dadka guriga degani muran cay hadallo kulul oo qallafsan iyo khilaaf iyo khalkhal dhexdooda ah kuwa ka fog haddii qof waliba xaqa lagu leeya u gudo kiisa hadduu helana ilaahay u mahadnaqo kadibna ciddii xaqaa gudday hadduu waayana uu ku dhaqmo taladuu nebigu yidhi addu lxaqa aladii calaykum was'alu اllaha aladii lakum ka laydinku xaqa laydinku leeyay guda kiina idinka maqanna ilaahay weydiista shay kuma jira gurigu inuu hagaagayo arrinka sideedaad ee guryaheenna ka dhigi kara buyuut saciida waa tashaawuru beyna ahli اlbeyt wa itaaxatu اlfursati walmajaali lilaakhariin dadka guriga degani waa inay wada tashadaan laa shaka aabbuhu inuu yahay hogaamiyaha iyo qofka go-aanka u dambeeya leh laakiin iyadoo sida ay tahay haddana is-ixtiraamka waxaa ka mid ah iyo waxyaabaha quluubta isu soo dhoweynaya in la wada tashado nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagoo ah mas-uulkii guriga isla markaana ah rasuulkii ilaahay oo caqli iyo cilmiba ilaahay uu u dhameeyey haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa waa la tashan jiray marar badanna taladiisa waa qaatay ninku waa inuu xaaskiisa la tashado gabadhuna waa inay saygeeda ama zawjkeeda waa inay la tashato xataa caruurta yaryare garaadsaday wada tashiga waa in laga qeybgeliyo maskaxdooday kobcinaysaa fikirkoodana way kordhinaysaa waxaanay dareemayaan in la xurmeeyey oo la qadariyey waxaanay sababaysaa waalidkoodii dadka ka waaweyn inay jeclaadaan ayay sababaysaa waxaana laga yaaba marka qaarkood mid yaroon aad ba loo dareensanayn qiimaha uu leeyahay inuu soo jeediyaba taladii ugu ficnay dadka guriga waa degani waa inay yeeshaan jalasaatu tashaawur fadhiyo lagu tashanayo oo lagaga tashanayo danaha qoyska guriga degan wa amruhum shuuraa baynahum wa sifatu lmuslimiin arrimahooda nusuustiiyo adiladu aanay ku caddayn waa kuwo ka tashada sidaasi ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa qodob guryaha muslimiinta badankooda maanta ka maqan wada tashigaasi oo mid waliba dhinaciisa talada uu u roorsanayo waxaana taa ka dhasha hadiyo jeer ale khilaaf iyo ismaandhaaf iyo isqadarin la-aan arrinka sagaalaad ee ka mida waxyaabaha guryaheena ka dhigi kara buyuut buyuutan saciida waa atacaawunu fi umuuri اddiini waaddunya dadka guriga wada degani waa inay noqdaan kuwo isu kaashanaya oo isku garab taagan arrimaha diineed iyo kuwa adduunyaba waana dhaqankii iyo akhlaaqiyaadkii ka jiray gurigii nebigeena calayhi isalaatu wasalaam oo caaisha radia allahu canha waxay tihi sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yusallii min alleyl rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mid habeenka saacadihiisa wax ka mida tukado salaatuleyl ukaca fa idaa awtar markuu salaadiisii gebagabeeyo ragcadihii tir ahaan kala dhinna ee u dambeeyey uu tukado qaala quumii fa awtirii yaa caaisha wuxuu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka caaishaay oo witrigii tuko maa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka isagu uu salaatuleyl u kacaba caaisha ma kicin jirin tudhisuu u turhaayo maadaama aanay salaadani faral aanay ahayn haddana khayrkaa rasuulku calayhi salatu salaam kamuu qadin jirin caaishaay kacoo salaadii witriga tuko yani intaanu waagu kuu beriyin imaamu axmed iyo abu daawuudna waxay wariyeen inuu rasuulku u duceeyey ninka iyo xaaskiisa cibaadada isu isu kaashanaya wuxu uhi raxima allahu rajula qaama min alleyl fasallaa faayqada imra'atahu fasallat fain abat nadaxa fii wajhiha almaa ilaahay ha u naxariisto waa duco waa duca nebi ama waa waran rasuulku uu ku waramayoba ilaahay inuu naxariistay oo waxyii loogu sheegay yaa rasuulku u ducaynaya ama uu ka waramaya ilaahay inuu naxariistay waa nin habeenkii salaatuleyl u kacay oo isagu markuu tukaday salaaddiisii u dhammaystay xaaskiisiina toosiyey oo iyaduna ay tukatay khayr buu sabaab ugu noqday hadday diidday inay hurdada ka kacdana biyo yar sidaa wejiga ugaga saydhiyey si uu hurdada uga duuliyo biyaha markaa wejiga lagu saydhiyo ama la mariyaa hurdada ayay duuliyaan bal u fiirso siduu nebigu u dhiirigeliyey dadka guriga degani inay isu kaashadaan khayrka iyo cibaadada iyo wanaagga oo dhan oo hadday gabadhu doonayso inay guriga waxa yaalla wax ka bixisay sadaqadayso ninku inuu ku bakayla maaha uu ka hor istaago saasoo kale hadduu ninku yahay mid sadaqad jecel gabadhu waa inay ku dhiiri geliso inay tidhaahdo maaha mustaqbalka maxay carruurtaadu cuni doonaan iyo maxaad u reebtay maa naqasat sadaqatu min maal waa inay taasi dhammaystiran u rumayso sadaqaddu inaanay maalka waxba ka dhimahayn waxaa kaloo ka jiray guriga nebiga calayhi isalaatu wasalaam iskaashi xataa arrimaha adduunyada la ysu kaashanayo oo isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahayah haddana gurigiisa markuu joogo sidii shaksi caadi ah oo dadka aan waxba dheerayn ayuu xagga shaqada adduunyo nebigu u dhaqmi jiray markii caaisha la weydiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigiisa markuu joogo muxuu samayn jiray qaalat kaana fii mihnati ahli reerkiisuu rasuulku u adeegi jiray shaqada gurigu kala qeyb geli jiray wa qaalat maratan ukhraa mar kale waxay tidhi kaana yuflii thawbahu maradiisuu nadiifin jiray yunqii thawbahu maradiisuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu meydhan jiray wa yuslixu naclahu wayaxlibu shaatah kabtiisuu hagaajisan jiray neefka irmaan ee u jooga ayuu rasuulku caanaa ka maali jiray laa kibra fii camali lbeyt kibir shaqo kuma laha iyo issarraysiin shaqada guriga mar kastoo la wada shaqeeyo oo ninku uu la shaqeeyo reerkiisa xaaskiisa uu caawiyo hadday tay dharmaydhis cunto karin arrinta noocaasi ahi waxay ka qeyb qaadanaysaa isfahamka iyo isjacaylka iyo wa wanaagga dhex yaalla dadka guriga jooga ee wanaag gaadhsiinaya waxaa la iska kaashanayaa xataa xagga cilmiga qur-aankii oo la wada subciyo hadday labada qur-aanka garanayaan la iska dhegeysto hadduu midkoodka kale cilmi dheer yahay in ka cilmiga la dheerya aanu iskibirin oo cilmiga aanu iska sarraysin ee ka kale uu ka faa'iideysto arrinka tobnaad ee ka mida waxyaabaha guryaheennu ay ku noqon karaan buyuutan saciida gurye lagu badhaadho o lagu liibaano waa ibcaad اlmacaasi can اlbuyuut waa guryaha in macsiyada laga fogeeyo aasaaska hore waynu sheegnay xaalad walbana gurigu waa inuu noqon meel ilaahay lagu caasiyo waayo gurigu hadduu noqdo meel ilaahay lagaga cadhaysiiyey ilaahay subxaana wa tacaala waa u cadhoonayaa dadka meeshaasi jooga cadhada ilaahayna addoonka nolol xun bay gaadhsiisaa macaasidu iyada ayaa sababta dadka iyagoo maal adduunya aanu waxba ka maqnayn haddana inay nolosha ku adkaato ay gubanayaan oo cidhiiri ay dareemayaan waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka macaashidu macaasidu iyadaa sababta iskhilaaf aan la garanahayn sababtiisa iyo dadka quluubtoodu inay kala jeesato wax kala daaye salaada marka la tukanayo haddii safka la simi waayo soo rasuulku muu sheegin arrintaasi inay sababayso quluubtu inay iskhilaafto maxaad u malaynaysaa macsiyo taa ka weyn dagaalkii uxud maxaa sababay in muslimiinta cadowgu dhibaato weyn uu soo gaadhsiiyo oo ay iskhilaafaan waxaa sababay khilaafkii ay khilaafeen hal amar weliba qaarkood oo ka mid a amaradii uu siiyey nebigu calayh isalaatu wassalaam maxaad u malaynaysaa guri maalin walba ilahay lagu caasiyo laga yaabo in ilaahay lagu caayo diinta lagu aflagaadeeyo hadallo xun lagaga hadlo cay waxyaabo xun lagu sameeyo wax xun lagu dhegeysto wax xun lagu daawado laa shaka macaasidaasi macsiyadu cidda samaynaysa iyo meesha lagu sameynayo labadaba raad bay ku yeelataa khilaaf bay sababtaa waa ka ilaahay yihi fanasuu xada mima dukiruu bih faaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa reer banu israa'iil waanadii xagga ilaahay uga timi bay ka tegeen ilahay wuxuu ihi waxaanu dhex dhignay colaad iyo nacaybshiyo waa min cuquubaat illaah lilcusaat ciqaabyada ilaahay uu ku ciqaabo dadka caasiya ayay ka mid tahay inuu ilaahay quluubtooda kala jeediyo bal ilaahay inuu nacaybshiyo iyo colaad u dhex dhigo marka dawadu waa maxay waa macsiyada guriga in laga nadiifiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno biidni illaahi subxaana wa tacaala isfahan iyo isjacayl ayaa dadka ilaahay u dhex dhigi doonaa wa jacala baynakum mawadata waraxma arrinka koob iyo tobnaad waa iqaamatu shaciirati alamri bilmacruuf wanahyi can lmunkar fi lbeyt guriga dadka joogaa waa inay noqdaan dad rag iyo dumar yaryar iyo waaweyn wanaagga isfaraya oo qofkii wanaag ka gaabiyey faral iyo sunnaba inta kale sida ugu fiican ee ugu ladifan waa inay u xusuusiyaan ee ugu baraarujiyaan qofkii khalad iyo xumaan samaynayana waa in laga waaniyo oo laga hor istaago arrintaasi waxay kor u qaadi doontaa iimaanka qoyska gurigaasi ku nool waxaanay noqon doontaa mid guriga kala dagaalanta macaasida dhibkeeda qodobka hore aynu ku sheegnay dadka gurigaa degenina waxay ku gaadhi doonaan falaax waltakun minkum ummatu yadcuuna ilى اlkhayr wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can اlmunkar ulaaika hum lmuflixuun dadka wanaagga isfarayaa ee muuminiinta ahi iyaga ayaa dhab ahaan kuwa liibaanay ee guulaystay sida ilahay u inoo sheegay nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ma ogolaan jirin macsiyo gurigiisa uu ku arkay ama wax khaldani inuu sii jiro uu sii socdo isagoo safar ku maqan markii caaisha radia allahu canha daah sawir leh ee guriga meel ka mida ku xidhay iyadoona arrintaasi garanahaynba inay khalad tahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu yimi albaabka ma soo dhaafin ilaa sawirkaa la baabiiyey oo madaxii iyo intii kale la kala jaray saas ayaa sawirku uu ku baaba-yah sawiraa waxba looga baahnayn daruurana aanay keenin xaajana aanay keenin daahu inuu sawir lahaado iyo inaanu sawir lahaan maxay isdhaanta xagga waxtarka inuu sawir leeya waxay kuu kordhinaysaa ma jirto malaa'igtii inay guriga soo gasho iyo khayrkii iyo barakadii guriga ka dhici lahayd ayunba arrinta noocaasi ka hortegeysa wixii sawir markaa daruura ay keento ama xaaja ay keentee loo baahan yahay baasaboor iyo shahaado iyo kaadharh iyo wixii lamida iyaga la baabiin maayo iyagu waa ka reeban yihiin oo waa ka harhsan yihiin kuwaasi la diiday daruurada keentay awgeed caaisha radia allahu canha waxay tihi sida axmed musnadkiisa uu ku wariyey iyadoo ka warramaysa dhaqankii rasuulka kaana ida طalaca calى axadi min ahli beytihi kadaba kadba lam yazal mucrida canhu xata yuxditha tawba rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam bur iyo qaaro intuu qaato uun hadday cidi khaldanto lama dul bixi jirin bal rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam maa daraba biyadihi shariifa imra'ata walaa khaadima walaa axada ila an yujaahida fi sabiili اllah gacantiisii sharafta badnayd ruux dumara kuma garaacin feed iyo dhirbaaxo midna kuma dhufan addoon iyo qof u shaqeeyana ma garaacin rasuulku calayh isalaatu wasalaam inuu jihaad galo oo jihaadka uu gacantiisa u isticmaalo mooyaane haddana rasuulku wuxu uhi calliqu sawta xayثu yaraa ahlu lbeyt jeedalka ama usha waxaad ka soo laalaadisaan meel dadka guriga degan ay arkayaan yaعnaa qofkii diintiisa iyo akhlaaqiyaadkiisu aanay celinahayn ayaa lagu cabsi gelinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam cidda khaldanta siyaabo badan buu u daweyn jiray dadka qaarkood baa in wax loo sheega wax ku qaata qaar baa wax in wax loo sheega aanay waxba u tarahayn laakiin in loo muujiyo waxa ay sameeyeen inuu yahay wax khalada oo aada looga xun yahay laga yaabaa inay waxu tarto waxay tidhi qof ka mida dadka guriga jooga hadduu been sheego rasuulku lamuu hadli jirin waa kasii jeedi jiray ilaa uu toobad keenayo waa qofka taas ay waxu tarayso qof walba waxaa lagu daweynayaa oo guriga jooga oo khalad iyo dembi iyo macsiyo galay sida ugu fiicanee shareecadan aan khilaafsanayn ee la isleeyahay dawey u noqonaysaa arrinka labiyo tobnaad waa alxadaru min idkhaali اlmufsidiina ilى اlbeyt whm kul man laa yurdaa diinuhu wa khuluquhu waa in laga digtoonaado guryaha in la soo geliyo kuwa khariba ee xumeeya waa qof kastoo rag iyo dumarkuu doonaya ha noqdo yar iyo weyn aan diintiisa iyo dhaqankiisu aanu ahayn mid fiican oo laga raali noqdo gurigaaga waa inaad ka ilaashato inaad isaga tidhaahdo waan ixtiraamayaa oo ma celin karo natiijada xuna ee ka dhalataa adiga ayuunbay kugu soo noqonaysaa waa saaxiib iyo lala fadhiista xun rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam jaliisu suu wuxuu ka yidhi waad garanaysaa nebi maxamed aynu garanayno akhlaaq wanaaggiisa ragga qaarkood ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam diiday inay guriga soo galaan guud ahaana rasuulku calayh isalaatu wasalaam mathala jaliisa suu bikiiri alxadaad qofka saaxiibka xun la fadhiisadkiisa guriga in lagu soo daayo wuxuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam tusaale uga dhigay baashaa qarbadda ama buufimada ka biraha garaacaa dabka uu ku shidanayo markay hawo saa dabka ugu sii dayso dabkii uu hurayo uu shidmayo dhimbuula ay ka duulayaan waxaanu uhi rasuulku wakiilu lxadaadi yuxriqu beytaka waa riwaayadda bukhaari gurigaaga ayaa buufimada kaa biraha tumaa ay kaa gubaysa macnaa saaxiibka xumi gurigaaga gubaya haddaanu gurigaaga u dumin xisan si la taaban karo oo iskhilaaf furniin ku dambeeya aanu sababin macnan buu guriga u gubayaa sifo ahaan buu u gubayaa wuxuu ka dhigayaa guri dadkiisu khayrkiiyo wanaagga ay ka fog yihiin jacaylkii iyo is-afgaradkii iyo wanaaggii udhexeeyay meesha ka saaraya yuxriqu beytaka aw thawbaka aw tajidu minhu riixan khabiida markay ugu yartay urxun baa kaa soo gaarda ama uxun baad qofkaa ka maqlaysa carruurtaadii baa laga yaabaa inay arkaan isaga oo sigaar cabaya oo ay kaga daydaan ama hees dhegaysanaya oo arrinta noocaasiya ay kaga daydaan ama ay maqlaan kalim hadallo caya isagoo ku hadlaya deetana caydaasi ay ku afbartaan waa inta kaas xumaanta ugu yara kaa soo gaadhaysa dadka xunxun ay tahay guryaha in laga ilaashado waxaa ka mid a sixiroolayaasha iyo faaliyayaasha waa kuwa ugu daran ee dadka isku dira guryahana kufriga iyo shirkigaasi ay ku jiraan bay ku fasahaadiyaan dumarka qaarkood waxaa laga yaabaa shaydaanku si uu diintooda iyo adduunyadoodaba u seejiyo kuwa inay u yeedhaan inuu qurxiyo laakiin kuwaasi yufsiduuna albuyuut walaa yuslixuunaha guryaha way kharibayaan ma hagaajinayaan waxaa ka mid a kullu man yaatiika binnamiima qof kasta oo dira diraalo kuula imanaya hadduu doono ha isugu kaa muujiyo sidii ibliis inuu naasix ku yihi oo dantaadao ka talinayo inii lakumaa la min annaasixiin so sidaa ibliis kuma odrhan aabaheen aadam iyo hooyadeen xawa diradiraalayaashu saasay dadka isugu muujiyaan oo hadday qofka ku yidhaahdaan waan idinkala dilaya dee qofna ka yeeli maayo laakiin gabadhi waxay isugu muujinayaan inay iyada u diirnaxayaan wanaaggeeda ay ka talinayaan markaasay ninkeedii ku dirayaan ninkiibay sidaas oo kale qaar xaaskiisii ku dirayaan mar haddaad aragto qof labada qof ee wada jooga guriga ninkiiyo xaaskiisa isku diraaya ama isku diraaya waalidka iyo awlaaddiisa qofkaasi gurigaa ka ilaasho oo ka fogee taa muqaabilkeediiyo kasoo horjeedkeeda guriga waxaad ugu yeedhataa gurigaaga soo gelisaa ahla addiini waasalaax dadka wanaagsane cilmi kuu kordhinaya wanaag ku faraya gurigaaga markay yimaadaan ilaahay xusaya hadalka ilaahay subxaana watacaala akhrinaya bal u fiirso anas ibnu malik radi allahu canhu saxaabiga la idhaahdo oo hooyadiina umu suleyma ahayd waxay ahayn qoys xidhiidh dhow la leh rasuulka calayh isalaatu wasalaam way u yeedhi jireen iyagoo ka faaidaysanaya rasuulku inuu gurigooda ugu tukado cuntay u samayn jireen saxaabigii la odhan jiray ictibaar ibnu malik markuu indho dareeyey gurigiisa rasuulku calayh isalaatu wasalaam ugu yeedhay si uu meel guriga ka mid oo oo uu ku tukado uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu calaamadiyo ugu asteeyo oo rasuulku uu ugu tukado arrinka saddexiyo tobnaad ee ka mid a arrimaha guryaheena ka dhigaya guryo wanaagsan waa alxirsu cala asulxi waalcafwi waaltanaasul waxallu lmashaakili waxalli lmashaakili bixikmatin wa tu-aada wa nadarin ila alcawaaqib wa biuruqi sharciya waa in lagu dadaalo alxirsu cala asulxi dadka guriga joogaa inkastoo ay yihiin dad saalixiin oo wanaagsan haddana shaydaanku mar walba wuxuu ka shaqeynaya isku dirkooda walakin fi taxriishi beynahum si uu u kala fogeeyo waa dhici kartaa mid inuu kale ku khaldamo ama xaqiisi inuu ka gaabiyo ama waxaanu ka filanahayn oon fiicnay inuu kaga soo baxo maaha in laga dhigo xalka koobaad burburinta guriga iyo kala dhaqaaq iyo laba daraf oo laba dacal oo aada u kala fog in la istaago waa in lagu dadaalo sulxiga wasulxu khayr ilaahay baa tilmaamay khayr adduunye mid diineedba sulxiga inuu ku jiro heshiiska in la heshiiyo haddaad sulxi maqashana mar walba waxaa ku jira tanaasul daraf baa tanaasulay xaqiisii wax ka mida ka kacay oo ka hadhay ama labaduba way tanaasuleen oo meelo dhexe ayaa la isugu yimi haddii mid waliba uu dhinaciisa qabsado kala go ayuunbay arrinta noocaasii sababtaa bal u fiirsada saxaabayda la odhan jiray sawda bintu zamca sawda iyadoo lixiye lixdan jira ayuu rasuulku calayhi salaatu salaam guursaday markay khadiiji dhimatay maalmo kadib markay weynaatay waxay is tidhi rasuulku wuu ku furi doonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay jeclayd iyadoo xaaskiisaa inay dhimato si hadduu ilaahay jannada geliyo ay u noqoto zawjatahu fi ljanna xaaskiisa jannada kula kulmaysa sulxi bay rasuulka la gashay heshiis oo inay rasuulka calayh isalatu salaam xaas usii ahaato laakiin habeenkii uu rasuulku gurigeeda iman lahaa inay ka tanaasusho rasuulku kuma cidhiidhin inay xaqeeda ka tanaasusho rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa isagoo xanuunsanaya ayuu hoyaatinka dumarkiisa u qeybin jiray oyna ayna ana hadan ayna ana hadan uu lahaa rasuulku calayhi salatu wasalaam berri gurigee baan ahay berri gurigee baan ahay laakiin iyadaa arrinta noocaasiya go-aansatay waxaa loo baahanya cafis ilaahay subxaana watacaala cafiska wuu ammaanay maxaad umalanaysaa ka dhex mara dadka qaraabada ah iyo dadka usra waaxida ah qoys qura oo haddii ay kala go-aan isgooyaan isjaraan cadho ay ku kala maqan yihiin arrintaasi ay ka dhigan tahay inuu midka kale dhiiggiisa daadiyo kale oo hajru lmu'min waa ka safki damihi qofka muuminkaa in la jaro la gooyaa oo arrin adduunye ku saabsan iyo dheefta nafta loo jaraa oo sidii dhiiggiisao la daadiyoo kale maxaad umalaynaysaa nin iyo xaaskii waalid iyo waladkii dad qaraabo ah oo meel ku wada nool wa an tacfuu aqrabu litaqwa faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah mashaakilka laga yaabo inay dhex maraan dadka guriga degan ama wada jooga waa in lagu xaliyo si shareecada waafaqsan oo kow ay ka tahay siraha guriga inaan markiiba dibadda loo saarin markiiba inaan khilaafkii dad kale aanu gaadhin waa in labada qof gaar ahaan labada waalid ama labada lamaane ay ku dadaalaan wixii khilaaf ee yimaada inay iyagu xalistaan haddii taa ay dhaaftana cid kooban oo naasixiina dadka wanaaggooda ka talinaya in la gaadhsiiyo waayo gabadhu marka ay ninkeeda wax kaga cabato markiiba inay dabadda u saarta ama ninku inuu markiiba guriga dabadda uga saaraa waxay keentaa inay haybaddii hoos u dhacdo kalsoonidiina inay lunto ila waa qof qofkii kale ceebihiisii dad kala gaadhsiiye waa in had yo jeeraalo la eego marka ismaandhaaf iyo khilaaf uu yimaado ama wax la kala tirsado cawaaqibta waa in la eego cirhibta dambe oo nimcadan ilaahay subxaana watacaala gurigan iyo reerkan waa inaan laga kufriyin ilaahay subxana watacala looga mahadnaqo lana qadariyo lagu fara adeego nicmadaas maslaxada awlaadda waa in la eego ubadka waa inuu qofku eego hadalku odrhanayo ama go-aanku gaadhayo ama mowqifku istaagayo maxaa ka dhalan kara waa inu isweydiiyo in badan bay dhacdaa in la yska yidhaahdo gabadhu ay tiraa ama ninku idhaahdo kelmada aada ula fudud laakiin marka dambe sababuu noqda gurigi inuu dumo u burburo oo mid waliba maslaxo iyo manfaco wuxuu ku qabay waayo iyo ciddii kale xidhiiri lahayd ubad iyo cid kaleba sulxigu waa khayr dadka muslimiinta ah ee qoyskaa ka ag dhow iyaguna waa inay noqdaan kuwa sulxiga ku dadaalaya faaslixuu beyna akhaweykum se ilaahay subxana watacaala uu yihi arrinka afariyo tobnaad ee ka mida waxyaabaha guryaha wanaajiya isla markaana sabab u noqda an yakuna albeytu beyta saciida wa alxirsu cala arifq wa ishaacati ruuxi araxmati fi lbeyt waa in lagu dadaalo dabacsanaanta hadal iyo dhaqan labadaba guriga waa in lagu faafiyo guriga ay kasoo ifbaxdo ay ka dhex muuqato dhaqan raxmadeed dhaqan isu naxariisasho naxariista ilaahay baa taa lagu helaya guri dadka jooga ilaahay u naxariistayna waa guri nafta iyo qalbigaba u raaxeynaya aakhira nolol wanaagsan lagu gaadhayo irxamuu man fi lardi irxamukum man fi اsamaa wuxuu yihi nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam ida araada allahu biahli beyti khayra adkla calayhim الrifq dad guri degan hadduu ilaahay khayr iyo wanaag la doono mid diineed iyo mid adduunyo ilahay wuxuu albaabka uga geliyaa dhaqanka dabacsanaanta isu turista isu naxariisashada isu debcinta qowl iyo ficilba la isugu debciyo dhaqankaa wax iska celi iyo siti xodayo qof waliba uu sudho ayaa laga adkaan oo marka kelmad la idhaaho isagu laba ama saddex uu kaga jawaabo si uu uga badiyo ka kale dhaqanka noocaasi yufsid walaa yuslix wa yushqi walaa yuscid waxbuu kharibaa waxba ma hagaajiyo nolol xunun baa laga laga dhaxlaa ee nolol wanaagsan lagama gaadho arrinka shan iyo tobnaad ee u dambeeya ee ka mida mima yanaalu bihi ahlu lbeyt asacaada waxyaabaha dadka guriga degani iyo qoysku ay ku gaarhi karaan nolosha wanaagsan waa almulaatafa walmusaax beyna ahli lbeyt waa inaanay noloshu mar walba noqon nolol jiddiya go-aan ah amar samee ha samayn daa ka tag nolol noocaasa oo kakan ay ka maqan tahay dabacsanaanta iyo isa soo jiidadku waa inaanay noqon dadka gurigooda degan ninkiiyo xaaskiisa ka soo qaad waalidka hooyiya aabbaba iyo awlaadda waa ay noqdaan dad kaftama annabiyu calayh isalaatu wasalaam kaana yudaacibu asxaabah saxaabadiisa rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa la kaftami jiray ilaa ay yidhaahdeen yaa rasuula inaka latudaacibuna rasuulka waad nala kaftantaa faqaala walakini laa aqulu ila ilaa xaqan ilaa khayran xaq run wax wanaagsan mooyaane wax kale kuma kaftamo waxyaabaha wuxuu ka mid yahay kaftanka dhex mara ahlulbeyt iyo wada sheekaysiga iyo wada qosolka qosol aan xadka ka baxsanayn waxyaabaha nolosha guriga qurxiya humuumta warwarada iyo walbahaarada iyo murugooyinka laftoodana wax ka tara ayuu ka mid yahay nebigu calayh isalaatu wasalaam ninka iyo xaaskiisu inay wada ciyaaraan guriga ay ku dhex dhuumaalaystaan waxaan candha candhada la idhaahdo ay wada ciyaaraan hadday doonaan intay banaanada isula baxaan meela cida arkaayna ay tartamaan rasuulku u dhiirigeliyey jaabir ibni cabdillahi radi allahu canhu markuu inuu markuu u sheegay inuu guursaday wuxu uhi hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuhaa tudaacibuka wa tudaacibuha miyaad guursatid inan aan guur hore soo marin oo kula ciyaarta aduna aada la ciyaarto kula kaftanta adiguna aada la kaftanto kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yusaabiqu caaisha caaisha waa la tartami jiray rasuulka markii hore ay yarayd iyadoo yar baabuu rasuulku dhintay oo sideed iyo toban jira laakiin intaanay cayilin oo aanay hilib qaadin waa ka dheerayn jirtay rasuulka alayh الsalatu wasalaam markii dambe ayuu rasuulku ka dheereeyey markaasuu weliba kaftan u raaciyo uu yihi tilka bitilka isu tuur dheerayntaad marka hore adigu iga dheeraysay iyo tan anigu aan kaa dheereeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kullu shayin dad baa waxa laga inu shaydaanku ku idhaahdo ciyaartaa iyo kaftanka iyo wada qosolka mararka qaarkood miyaanay laqwi noqon ahayn maaha laqwi maaha laqwi mamnuuca maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kullu shayin laysa fiihi dikru اllah fahuwa lahwun wa lacib ilaa arbacun shay kastooo xuska ilaahay uu ka maran yahay waa maalarow iyo ciyaar aan macno lahayn afar mooyaane afartaa wuxuu ku daray mulaacabatu rajuli imra'atahu ciyaarta uu ninku la ciyaaro xaaskiisa ma aha lahwiya lacib madmuuma dhaleecaysan oo la inuu xun yahay la tilmaamay imaamu nasaa-i baa ku wariyey fii cishrati nisa biisnaadin saxiix rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf dumarka ah xataa caruurta yaryar buu rasuulku la ciyaari jiray waalidku waa inuu caruurtiisa la ciyaaro farxad u muujiyo la qoslo waxyaabaha guryaha hagaajiya qulubta isu soo dhoweeya ayaa arrintaasi ay ka mid tahay waa kiilaa xasan binu cali rasuulku calayhi salatu wasalaam carabkiisuu soo saari jiray isagoo carabka casaankiisa ilmaha yar tusaya oo kaga qoslinaya cabdullaahi ibnu jacfar waxaa dhalay jacfar ibn abi aalib oo rasuulka alayhi salatu salaam in adeerkii ah agoon buu ahaa wuxuu ihi rasuulku markuu safar ka soo galo caruurta yarar baa loo geen jiray carruurta yar way jeclaayen rasuulka alayhi salatu salam in la kulmaan iskama kibirin jirin dhabtu ku qaban jiray kaana yaxmiluhum uu xambaari jiray isagoo rasuulka ilaahay waalidku waa inuu carruurtiisa qaarna dhabara ku qaado qaarna halkan ku qaado oo u muujiyo raxmad oo u ka farxiyo ubadkiisa wuxuu ihi markaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam isagoo safar ka yimi baa naloo geeya aniga iyo xasan ibna cali ama xuseen ibna cali labada midkood buu ahaa buu yihi fajacala axadana bayna yadayhi waalaakhara khalfahu midkayana xaggan horeu ku qaaday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam midna xagga dambe ayuu ku xambaaray hada khuluqu nabiyina calayhi isalaatu wasalaam wbihadihi اlumuur alati dakarnaha wabiamhaaliha saara beytu rasuuli اllah wa buyuutu asxaabihi buyuuta saciida arrimahan aynu sheegnay iyo kuwa la midka ah ee kitaabka iyo sunnaha ku qoran ayaa guriga nebigeeni moxamed alayh الsalaatu wasalaam iyo guryihii saxaabadu iyagoo iyadoo adduunyo buurani aanay oolin muuqaal qurux badan o indhaha soo jiitana aanay lahayn ayay ku noqdeen akharu اlbuyuuti sacaadatan guryaha ugu badrhaadho iyo nolol wanaagsan ilahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa an yajcala buyuutana wa buyuuta almuslimiin buyuuta saciida wa an yubcida cana wa can almuslimiin ashaqaawata fi اdunya wاlaakhira wa salى اllahu calى nabiyina muxamedi wcalى alih waصaxbih wa slama tasliima kasiira